بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعن كسو جرني كتابك الأربعون النووية شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين وعن كجرني حديثك سقالي طبانات قيبتي سوء دنبيسي وفوائدي رواية دنبيسي أه sheikh wuxuu leeyahay wa min alfawaa'idi fi riwaayati alakhiira yani faa'iidooyinka laga qaadanayo riwaayaddii dambeysay faa'idada lix iyo tobanaad waxay tahay haddii aad alla xifdiso ood xuduuddiisa ku dadaasho inaad hortaada ka helayso marka horaana loo soo fahmay taasuu leeyahay oo qeybta hore lafteeda way ku jirta taas macnahaas waa jira faa'idada toddobiyo tobanaad in alla lagu aqoonsado ateecid la ateeco asaga wakhtiga barwaaqada lagu jiro oo caafimaadka la haysto si alla uu kuu aqoonsado wakhtiga dhibku ka haysto oo uu kugu kaalmeeyo oo kurbadaada u zuuliyo tacarufkan waxaa loola jeedaa tacaruf khaasa hadda laga wadaa ee mujarad maaragtay aqoon u yeero maaha waa ateec waay macnuhu faa'iidada siddeed iyo tobanaad waxay tahay in qofka ay munaasab u tahay inuu wakhtigiisa ka faa'iisto marka uu furso haysto oo uusan aada u mashquulsanayn inuu ka faa'iidaysto wakhtigiisa iyo firaaqada u haysto iyo marka uu barwaaqaysan yahay waa inuu marka camal saalix la yimaadaa maxaa yeelay xaaladda aad ku sugan tahay adigu ma aha waxaad damaano qaadi karto oo yacni weligood kuu joogaya ma aha marka waa inaad markaad caafimaad qabto oo aad hodan tahay oo haysato oo aad nabadgelyo haysato oo aad barwaaqo haysato waa inaad uga faa'iidaysataa camalkii saalixa ahaa inaad la timaado si alla uu kuu garto marka dhib uu ku qabsado oo uu dhibkii kaaga badbaadiyo faa'iidada sagaaliyo tobanaad waxay tahay qofku inuu xaalooyin kala duwan uu leeyahay oo soo maraya maruu barwaaqo ku jiro iyo mar uu dhib haysto iyo maruu faraxsan yahay iyo maruu tiraanyiinsan yahay iyo mar uu wax haysto oo u hodan yahay iyo mar uu faqri u yahay waa saasuu leeyahy marka xaaladuhu waa kala duwan yihiin sidii uu shaacirka yiri buu leeyahy ninka gabayaaga ahaa fa yowmun calayna wa yowmun lana wa yowmun nusaa'u wa yowmun nusaru maalinna guusha waan laga helaa buu leeyahay maalin annagaa guulaysana ilaa dad dagaalla iyo waxaas ku mashquulsanay ahaan jireene wa yowmun nusaa'u maalinna maaragtay yani arrimuhu way naga xumaanayaan maalinna waan farxaynaa buu leeyahy oo waxaan ku faraxno yaan helaynaa buu leeyahy marka waaqic waa saas buu leeyahy shiikhu bal adugu xaaladaada isfiiri buu ku leeyahy waxaad arkaysaa in arrinkuu sidaa uu yahay ilaa daacada alle qofka ku jira moogiye haddii aad daaca ku jirto mar walbooda ood faraxsanaanaysaa mar alle markaad daaca ood la timaado farax baa la socda sababto wixii alla uu raalliga ka ahaa yaad ku mashquulsan tahay wixii lagu abuuray yaad ka shaqaynaysaa marka niyaddaada waa dhismaysaa markaas waa dhisanta faa'iidada labaatanaad waxay tahay inay waajib tahay in la rumeeyo qadarkii alle iyo inuu alla wax walba hore u sii xukumay oo uu hore u ogaa qorayna doonayna oo doonistiisu ay ku dararsatay ahaysiyana ou abuuray maraatibta qadarka waa taas moogta qadarka tacriifkiisuna waa un intaas wax alla wax dhacaayoo dhan inuu alla hore u ogaa qorayna doonayna abuurayna marka waa waajib buu leeya sheikhu taas wixii la qadaray inay ku gefaanna oo aysan kugu dhicinna kugu dhici maayaan faa'iida marka waxaa ka dhalanaya buu leey sheikhu oo ka farcamaya inuu qofku noqdo qof geesi ah wuxuu u baahnaa geesinimo inuu geesi ku noqdo sidaa darteed waxaad arkaysaa buu leeyahy shiikhu kuwo fara badan oo fulayaalka ka mid ah inay hormaraan inay diidayaan ay wixii ku dhaqaaqaan sababtoo qadarkiiba aanay rumaysnayn buu leeyahay hadduu qadarka rumaysan yahay lana faray inuu waxaa ku dhiirado gees uu ku noqdo dib ugama dhaceen oo kama joogsadeen marka yani culammadu waxay yidhaahdeen soo maaha wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi macnaa iimaankii la rumaynayo qadarka waa rukni arkaanti dhexdeed ka mid a xadiidkan uu kusoo arooray laakiin matalan khayrkiisa iyo shartiisa bay leeyihin culamadu sumaadaan arag iyo xulwihi wa murihi ay leeyihin culammadu marka waa sidaad uu lahaa shiikhu oo tii sagaal tobanaad insaanku inuu axwaal kala duwan u leeyahay faa'iida koob iyo labaatanaad waxay tahay bishaaro weyn oo ay helayaan dadka musiibada ku sabra ile qadarku laba un buu u qaybsamaa wax maaragtay naftu waxay jeceshahay waafaqsan oo mulaa'im la yidhaahdo waa qofkii wax munaasab u ah iyo mid la yidhaha mu'lim oo in loo sabro u baahan oo macnaha ku xanuujinaya waa labada mid labadana qofku waa uu ka faa'iideysan karaa hadduu sidii sharcigu uu faray uu ku dhaqaaqo marka bishaaro weyn yaa loo sheegay dadkii sabray guushuna inay la socoto sabarka iyo xadiidku uu sheegay faa'iida laba iyo labaatanaad waa in qofkii la sabar siiyo marka musiiba ay ku dhacdo oo aanu ka shallaayin musiibadaas sababtuna waa maxay waa hadalkii rasuulka sal sl uu yidhi wamaa asaabaka lam yakun liyukhti'aka taasi sabarsiin bay kuu noqonaysaa wixii kugu dhacana wax ku gefi lahaa ma ahan ilaa waa kuu qornaayeene waxaa loo baahaya marka qofkii inuu sabarkii kaalmaysto alla wuxuu yidhi maa asaaba min musiibatin ila biidni illaah waman yu'min billaahi yahdi qalbah musiibo qofkuma dhacdo ilaa hadday dhacdo idankii alleh ay ku dhacdaa waman yu'min billaahi qofkii alla rumeeya oo ogaada inaanay qofka musiiba ku dhacaynin ilaa uun wax idankii alla ku socdo moogiye yahdi qalbahu alla qalbigiisii waa uu hanuuniyaa oo qalbigiisii waxaa alla waafajiyaa inuu u hoggaansamo amarkii alle oo uu raalli ku noqdo wixii alla uu u qoray marka musiiba qofka kuma dhacdo ilaa hadday ku dhacdo idankii alle ay ku dhacday waa macnaha qadarti alle ay ku dhacday qaala calqamatu bnu qays calqamatu bnu qays wuxuu yidhi ardadii ibnu mascuud buu ka mid ahaa huwa arajulu aayaddaasuu moogtahay fasiraya maa asaaba min musiibatin ila biidni illaah waman yu'min billaahi yahdi qalbahu wuxuu leeyahy waa qofka ay musiibadu ku dhacdo oo ogaada in musiibadaasi alle xaggiisa ay ka ahaatay markaasuu raalli noqdaa oo uu hoggaansamaa ibnu cabbaas waxaa laga wariyey inuu aayadda ku fasiray yahdi qalbahu yacni qofkii alla rumeeya oo macnaha taa ogaada in musiibada ku dhacaysa ay wax qoranay tahay yahdi qalbahu alla qalbigiisuu ku hanuuniyaa lilyaqiini buu ku fasiray yaqiin baa lagu hanuuniyaa oo yaqiin baa qalbigiisa ka buuxsanta markaas wuxuu ogaadaa wixii ku dhacay inaanay gefi lahayn wixii gefayna oo dhaafayna inaanu heli lahayn ama aanay ku dhici lahayn shiikhu marka wuxuu leeyahay yani qofka oo raalli noqonaya oo wixii u hoggaansamaya waa qofka ogaada waxa ku dhacay inaanay gefi lahayn ile qadarka allay ku dhaceen oo wax hore u qornaa shiikhu wuxuu leeyahay sheekh ibnu uthaymiin hadduu qofku u yidhaahdo oo su-aal keeno haddii arrinku uu sidaa yahay ma ii bannaan tahay inaan isku dayo inaan ka takhalluso wixii aan dhibsanayay marka ay dhacaan kadib oo qadarka u dhaco kadib jawaabtu waxay tahay shiikhu wuxuu leeyahay haa xaq baadu leedahay inaad isku daydo inaad ka takhallusto wixii maaragtay aad dhibsanaysay laakiinse waa inaad shareecadii u martaa oo aadan dariiq xaaraana u marin marka waa bannaan tahay keliya kuma lihine bal inay waajib kugu noqotaa dhici karta inaad sidaa samayso oo wixii maaragtay ku dhibaayay aad ku dadaasho si aad uga takhallusi lahayd tusaalu keena marka shiikhu haddii qof uu macsi ku dhaco macsida lala caasinahay ka mid a macsidaasi waa wax qornaa oo lama laha hore looma qorin shakina kuma jiro laakiin qofkii waxaa waajib ku ah inuu colayskii macsidaas uu ka takhalluso suu uga takhallusaa marka waa inuu toobad keeno oo alle u soo noqdo dembiyada waaweyn shaki kuma jiro inay u baahan yihiin in laga toobad keeno oo haddaanay u baahnayn in laga toobad keeno albaabka toobadaba lama fureen maxaa loo furay macandare noqon lahayd dembi kasta oo weyn waxaa lama huraan ah in laga toobad keeno laakiin dembiyada yaryaraayo sakaa'irta ahaa waxaa lagu dhaafaa xasanaadkii iyo wanaaggii iyo daacaadkii aad samaynaysa jumhuurku sidaasay qabaan sidaasaana xaqa buu leeyahy sheikhu oo dembiyada waaweyn in laga toobad keeno inay qasab taha sidoo kale sakaa'irtina dembiyada yaryaraa waxaa lama huraan iyagan in laga toobad keeno oo aanu ku madax taagin sababta qofku hadduu ku madax taago oo dembigii yaraa uu ku celceliyo ku celceliyo ku celceliyo usan ka toobad keenaynba wixii xasanaadaha uu samaynaysay dembigii yaraa ma dhaafayso sababtoo dembi yar waaba iska bedelayaa markaas wuxuu isu bedelayaa dembi weyn buu isu bedelayaa hadduu qofku israar uu ku sameeyo oo uu daa'imo oo uu ka soo noqon waayo faa'idada saddex iyo labaatanaad waxay tahay in guusha lagu gaaro sabarka taas marka waxaa ku jira buu ku leeyahay isku tirtirsiin laisku tirtirsiinaayo in arrimaha loo sabro oo loo dulqaato oo qofku uu dulqaad yeesho iyo adkaysi oo uu qofku sugo gargaarkii alle alle wuxuu yidhi am xasibtum an tadkhuluu ljannata walamaa yaatikum mathalu aladiina khalow min qablikum ooma waxaad u malayseen inaad jannada iska gelaysaan ayada oo aanu idiin imaanin kuwii adinka idinka horreeyey mathalkoodii maxaa ku dhacay oo caada ahaa oo dadka ku dhaca si iimaankoodii loo hubiyo imtixaan baa dadka ku dhici jiray masadhum dadkii idinka horreeyey waxaa taabtay alba'saa'u shiikhu wuxuu yidhi faa'ida saddex iyo labaatanaad in guushu ay la jirto sabarkii waxaa meesha ku jirta buu leeyahay isku tirtirsiin la isku tirtirsiinaayo in arrimaha loo sabro oo adkaysi loo yeesho oo qofku uu sugo guusha alle iyo inuu la guuleeyo iyo gargaarka alle alla wuxuu yidhi am xasibtum an tadkhuluu ljannata walamaa yaatikum mathalu aladiina khalow min qablikum ma waxaad u malaysaan inaad jannadii gelaysaan iyadoo aanu idiin imaanin mithaalkii dadkii adinka idinka horreeyey oo aan laydin imtixaanin dadkii idinka ka horreeyey dadkii idinka horreeyey adinka maxaa ku dhacay masadhum alba'saa'u waaldaraa'u baahi fara badan yaa lagu imtixaanay iyo faqri iyo cudurro wasulziluu waana la gilgilay oo cabsi iyo argagax xaggiisa waxaa ka haleelay culays fara badan iyo dhibaato ili cadowgay lahaayeene oo aanu oggolayn inay islaamkooda dabaqaan oo iimaankoodaas maaragtay muujistaan marka waa la imtixaanay oo cabsi baa lagu imtixaanay xataa yaquula arasuulu ilaa rasuulkii uu yidhaahdo iyo waladiina aamanuu macahu kuwii isaga la jirkiisa rumeeyey mataa nasruullah gargaarkii alleh goormuu imaanayaabay yidhaahdeen ilaa haddaad iimaan yeelataan ood camal saalixa aad samaysaan alla waa idiin gargaarayaa yaa maaragtay ahayd qaacidadii marka waxay daahsadeen gargaarkii alle alaa ina nasra allaahi qariib alle wuxuu leeyahay nasriga alle waa uu soo dhow yahay waxaa laga wariyey qataade iyo suddi sida tabari uu tafsiirkiisa sanadkiisa ku wariyey in aayaddu ay ku soo degtay dagaalkii khandaq iyo kuwii issoo bahaystoo gaaladii tirada badnaa ee magaalada madiine kusoo duulay ee ku tala galay muslimka inay dabar gooyaan allana kadib makrigoodii uu dib ugu celiyey oo iyagoon waxba faa'iidin ay ka noqdeen meesha faa'iidada afar iyo labaatanaad mar kasta oo kurbooyinku ay darnaadaan farajku waa soo dhowaadaa maxaa daliil u ah waa hadalkii rasuulka sal slm uu yidhi wa anna alfaraja maca alkarbi kurbadiioo faydantaahi waxay la jirtaa kurbadii lafteedii marka kurba ay dhacdo yaa inay faydantana oo la kashfiyo ay timaada mar alla markii arrimuhu ay kugu adkaadaan waxaad ogaataa in farajku soo dhow yahay faa'iidada shan iyo labaatanaad shiikhu wuxuu leeyahay colayska waxaa la jira fudayd baa la socda mar alla marka arrimuhu ay adkaadaan waxaad sugtaa fududayn alla xaggiisa ka timaada qofku wuxuu dhihi karaa uu isweydiin karaa annagu marar fara badan waxaan arkaynaa dhibkii un inaan ku jirno dhibkii waan ku jirnaa mid kalaa ka daba imaanaya maba aragnaba fudayd ma aragnay leeyihin shiikhu marku wuxuu leeyahay hadalka rasuulku sala allahu aleyh wasalama waa xaq oo weliba weliba waa hadalka alla iyada lafteedu inna maca alcusri yusran waa moogtaa marka hadalkaasi waa xaq laakiinse waxaa lama huraana buu leeyahay shiikhu yacni waxaa qasaba haddii aad maaragtay fudaydka aada weysay in ay jirto kolley sabab keentay fudaydki inuu dib u dhaco oo waxaa dhici karta in iimaankaadu uu daciif yahay waxaa dhici karta in quustii ay ka maaragtay saa'id calaysay oo aadba fogaysanayso in fudayd uu alla xaggiisa kaaga yimaado marka xaalku aad usaa noqdo oo aadanba ka rajaynaynin alle maaragtay in waxuu kuu fududeeyo fadliga alla xaggiisa ka imaanayay waa lagaa hoojiyaa waana lagu ciqaabaaba ilaa manihiyaad alle ku xumaysay moogta sidaa darteed waxaa xadiis ku yimid xadiiskii bukhaari muslim ay wariyeen ana cinda danni cabdii bii anugu waxaan ahay agta malaha addoonku uu igu maleeyo hadbas uu ii maleeyo yaanuu ahay addoonkii wallahu almuwafiq allah khayrka dadka waafajiya wabillahi towfiiq
intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala waricaayatih waakhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online